guudka waa ku dhowahay intaa kabacdi gaalada waxay dhammaan ku heshiisay in maaragtay dalka soomaaliyeed la qabsado dadka soomaaliyeedna la dhibaateeyo la bixiyo la laayo la cayrteeyo dhaqaalaha laga curyaamiyo arrintaas guud ahaan waa arrin gaaladu ku tashatay turkiga marka loo wakiishay waxaana loogu wakiishay soomaalidaa fikrad qalada ka aaminsan oo waxay u taqaan dowlad muslima asna maaragtay dowladaha gaaladu ka mid yahoo dastuurka uu ku dhaqmaa waa waxa ay dimuqraadiyada ku sheegaan naatona qayb buu ka yahay oo ciidamada naato ugu badan waa ciidamada turkiga oo qayb buu ka yahay marka shaarti muslin asagoo huwan matoor gaana saaran yahay ayaa soomaalida inuu dhibaateeyo loo wakiishay oo gacan geliyo oo soomaalidu ku qatalanto oo istiraado ay waa maqli jirtay turkigu waa dowlad islaamah islaamna ma ahan oo waa dowladaha kiristanka dhaqankii dastuurkiisa ku dhaqma marka in dadka saa loo dhibaateeyo oo la bixiyo oo maaragtay la laayo waa arrin guud oo gaaladu maaragtay ku dhan tahay gaar ahaan hadda turkiga asbuucyo ayaan maaragtay jaamacad la aadin dugsiyadii qur-aanka la aadin iskuul la aadin ganacsigii la aadin soomaalidii la curyaanshay marka halkaa waxaa ka muuqata dalku inuu isticmaal ku jiro oo turkiga lagu qabsaday iyo nimanka dabadhilifyada ah oo ay maaragtay maadaama hal asbuuc iskuul iyo ganacsi iyo qur-aan iyo jaamacad midna aan la aadin dadkii muwaadiniinta ahaa waxaa ka xaqbartay nimanka la yidhaaha gaaladii oo turkigu hormood u yahay awal baa dadkii xeryihii dowladda iyo meelihii dadka qaxootiga ahi deganaadeen inta laga bixiyey ayagoo aanduludajin loo sameeyey turki la dejiyey iyo ciidamo shisheeye marka dalku maaragtay isticmaalkaasuu ku jiraa nuucaan hadda maaragtay turkigu jidadka u xidhana isticmarada qaar qayb ka mida weeyo isticmarada saasaa lagu yaqaan inay shacabka dhibto oo dhaqaalaha ka curyaadiso dhaqaalihii hadda turkigu waa la wareegay lix kun iyo kas badan buu maaragtay oo shaqaalaha hadda kadib muqdisho laga rugseeyey ayadoo wakaalado iyo haayado iyo wasaarado kaleo loo shaqeeyo dadka soomaaliyeed aysan ahayn ayaboorkii sidoo kale waa lala wareegay marka dowlad la-aanta maaragtay looga faa'iidaysanayaa dalku dowlad male nimankaan dowladda sheeganayaana waa niman istigaaladu soo samaysatay oo soo xulatay oo shacabka ku qalbaysa oo maaragta ay rabtaan dalka inay ku qabsato gaaladu waayna ku qabsatay dalka intiisa badan marka arrimuhu sidaas weeye waxaa kala hadha maaragtay nasiib darra isbitaalkii digfes in loogu maarata ordigaa loogu magacdaro ayadoo soomaalida inteeda badan isbitaalka ay ku dharatay oo sanado badan soo dhisnaa ordigaan ma maalgelin ma lahayn dalka wax kuma le ma dhisin soomaalida kuma mucaawino uguma dhisin marka isticmaalka iyo ayaandarada soomaali ku dhacday ka mid tahay in turki loogu magacdaro maaragtay isbitaalkii digseer waxyaalahaas oo dhan waxaa la rabaa soomaalidu inay ka beeraan degto oo u fiirsato sida loo hagardaameynayo oo maaragtay loo qiyaameynayo isbitaalkaani hadda waa horadhac mar dhowna dekada maaragtay ordigan baa loogu magacdarayaa ama maraykan baa loogu magacdarayaa jaamacadaha dalka ka dhisan kulli waxaa la rabaa magacyo gaala in loo baxsho marka soomaalidu waxaa la rabaa arrintaas inay ku baraarugto dalkii waa la qabsaday oribaa badii loo iibshay wax maaragtay intiisa badan dalkii gacantuu ka baxay marka soomaalidu waa inay soo baraarugtaa oo haddaysan soo baraarugin oo isticmaalka iska dhicin oo dagaalamin oo hubka daadan sidaas hadda loo gelaayo oo asbuucyadan socotay iyo si kasii daran baa loo gelaya waxa kaloo lala maagan yahay baa haddee laguurayahay ka daran dalkan waxaa la rabaa gaala inay qaybqaybsato oo soomaalida mid dhahay oo maaragtay yurub aaday mid haryada xootibax gaduuda looga dhisay mid cayrahoo maaragtay turkiga la rabo inuu gacanta u horsado tuugsado in laga dhigo waxaan leenahay soomaalidu fadhiga ha ka kacdo oo hubka ha daadato oo inta dhaqaalaha yay ku dambeeyaan ha diriireen qofku mar hadduu dhaqaalo beelo ma diriiri karo gaar ahaan nimanka ganacsatada oo ganacsatadiinu sii jiri mayso ganacsigiinu sii waari maayo inta turki carada haysto arrintaas waxaa la rabaa in lagu baraarugo oo ma maaragtay mujaahidiinta la garab siiyo oo arrintaas maaragtay laga faajignaado oo turkiga aan lagu khiyaamin turkiga waa dawlad muslimana maaragtay gaalada u taqaarumaysa muslimiintaana lagu khiyaamaynayaa waa meeshii khilaafadii islaamiga ahayd laga burburiyey arrimahaas oo dhan waxaa la rabaa in raadraac lagu sameeyo soomaalidu ka fiirsato iyo intii wax garanaysa sidaasaan u aragnaa inuu turkigu maaragtay soomaali raba in lagu qabsado oo gaalada maaragtay reer galbeedka wakiil ka yahay ballanqaad buuna ka haystaada waxaa leeyihi yuubkaa lagugu badahayaa haddii soomaali aad soo gacan geliso sida xogta dhabkaa aana ku hayno inuu yuub ka mid noqdo gordartan iyo shuruud buu kula galay soomaaliya hadduu soo gacan gasho marka sidaas weeye xaqiiqda dhabta ah waan gartay turkigu cadaawadiisu waa mid fog laakiin imaatinka urdugan oo madaxweynaha waddankaas ma loo arki karaa mid taskiyeynaysa turkigu in uu markaa gumaysi dhaba uu ku hayo ummadda muslimka soomaaliyeed oo ay qayb ka yihiin duulaanka gaalnimee lagu soo qaaday dalkeena soomaaliya xaqiiqda dhabtaa weeye inuu dalka qabsaday turki oo maaragtay reer galbeedna ka dambeeyaan waa loo qaadan karaa waana sida dhabtaala jirta turkigu maaragtay dali soomaaliya loo dhigay oo lugaha loo gashay weeye sidaasana ilaatankiisuna waa saas maaragtay dhaqaalahana hore ula wareegay waxaa hadda u haray maaragtay dadku wax dhaxa iyo maaragtay waxaasaga maaragtay magan u noqdo tuugsada oo maaragtay meelahaas magaalada daafaheeda looga dhiso in maaragtay in dalka laga dhigo marka arrintaas xaqiiqo weeye sidaasuu yimi waxyaalaha kale oo maaragtay u qarsoonna waa jiraan oo waxaa ka sii dhib badan inta maaragtay xamar dadku joogaa xoogaa ganacsiga iyo deegaanka iyo maaragtay xoogaa lagu dambeeyaa waa inta mujaahidiintu dagaalamaysa weye ilaahay ma qadare haddii maaragtay lala dagaalami waado qof soomaaliya oo muqdisho iyiyo soomaaliya ku midna ku noolaanhayaa ma jiro awalbaa dalka intiisii kale la kala googooyay puntland la qabsaday somaliland la qabsaday maaragtay jubooyinka la qabsaday intooda qaarkood marka soomaalida waxaan leenahay ha isdaba qabteen inta goori goor tahay ethoobiya ma nasiib darada soomaaliya haysata oo aysan ku baraarugsaneen in maanta ethoobiya maaragtay ceelbuur fadhido oo dhagaysanayso niman maaragtay dabadhilifa hore ethoobiya waa walaalahee dhiigeennay noo hurta inay dawladu yaqaaniin oo habarkayso odayaal waaweyn oo dawladda waxaan ka codsanaynaa ama dawladda magaceeda haya war waxaas waa lagu ajaraya fadhiga ka kaca dalka waa la qabsadale maaragtay ragga u diriraya oo dhiigooba u daadinaya garab hala siiya intaaan dagaalka ku jirinow fadhiga ka kacaan leena